Magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayo arday dhamaysatay barashada xirfadaha lacagaha dhijitaalka ama qaabka online-ka ah u shaqeeya isla markaana ka afraxday Machadka Ilayda. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka Machadka, Bahda Waxbarashada, macalimiin, waalidiin iyo martinsharaf kale. Maamulaha Machadka Ilayda ee magaalada Kismaayo, Ustaad Cabdirasaaq Maxamed Ismaaciil ayaa ka warbixiyay munaasabadda iyo heerarka uu soo maray Machadka.
mudanaali marweyn waxaan rabaa inaan u gudbo haddaan nahay cripto ilahi academy higsigeena muxuu yahay madashaan waxaa xasuustaa intaynaan fikirkaan ani igu dhalanin waa waan jeclaan lahaa madalna hor uguma sheegin dhalinyaraha waxaa isla fadhinay hotel ka mid a hoteelada magaalada qiilmawaaye yar dhala yar dhalinyaro saaxiibo nahay oo aada ugu weynay infaad gareeyey so inta dhalinyarada habeenkaa la fadhiya la baashaalayay cabsaaq ahaan waa taleefinkeyga ku mashquulsanaa yar ka mid a dhalinyarada marka wuxuu yihi cabsaaq maxaa kaa khaldan muud kalaa ku jirtaa maad wakti nala qaadato tiimka la baashaash wax response ardi wax wax response yaa yarkaa saaxiibkii ama siin laakiin within forty fifty minutes kadib rasiidka socdo markuu imaado rasiidka anaa qabsaday maxaa khaldan yidhi cabsaaq mayaan ku yidhi halka saaca intaa wada fadhinaan ku yidhi lacagtaan sameeye lacag suuqa aan ka sameeye aan ka bixina dad ardaygaasi saaxiibkaasiito waxay ku abuurtay something yani fascinating ah in suuqyada marka la fiiriyo maxaan ku yidhaahdaa oo ku dhiirta marka so walaalkaas iyo walaalo kale iyo dhalinyaro kale oo runtii waxay ahaayeen dadka nagu dhiirigeliyay marka madasha inaan furna so haddaan nahay marka cripto ilad academy hiigsigeena waa meel dheer waxaana hiigsanaynaa in runtii madashaan ay noqoto madal maxaan ku yidhaahdaa soomaaliyeed madal decentralized ah sida suuqyada u yihiin decentralized madasha inay noqoto madal u furan qof walba madal lagu soo hirto madal laga heli kara wax walba madal walaalaha soomaaliyeed ku hagto burash- barashada suuqyada maaliyadeed ay u horeyso kiribtada iyo suuqyada kale Qaar ka mid ah martinsharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
safarkii kun mailana hal tilaabo ku bilowdaa safar waa bilowdeen basigaa laydinka dhisay cilmi badan ayaa laydin siiyey Een, wax fara badanna waa idinsii dhiman yihiin so waxaa laydinka rabaa research fara badan inaad idinka samaysaan waxa idinka dhimanna aad dhammaystirataan waxaa la dhahaa goobaha wax lagu bartoo kale markii la joogo Een, anigana macalin baan ahaan jiray haddana weli waan ahay badanaa macalinka 25 percent ayuu wax ku barayaa hundredkii marka waxaa ka dhiman tiro fara badan oo aad u baaxad weyn soomo oo saddex jibaar ka badan 25-ka 25-ku saddex jibaar bay ka badan ama way u dhigantaa soomo marka 75-kaas ardayaa la yimaadaa la dhahay marka marka waa garan kartiin macnaha marka waxaa macalinka waxaa waaye waa iftiimiye waxaa waaye waa gayda macalinkuu kuu gaydgareynayaa tooshkuu kuu ifinayaa adiga marka waxaa lagaa rabaa inaa wixii kale dhammaystirato waan kuu bilaabay waa dhammaystiro maxan adinkana aan ku dhiirigelinayaa in labada kun iyo sideedii dadka ka faa'iidaystay ee maanta bilyandeerada adduunka joogo aysan mar kale fursaddaas aysan ku dhaafin oo labada kun iyo soddon iyo shanta hadda labaatan labaatan iyo shantaan joognaa aadan dhihin labaatan iyo shantii waan hilmaamay ama maanan garanaynin inaadan dhihin oo maanta wixii aad awooddo aad investigarayso haddii aqoonteeda aad qaadatana training aad qaadatid ood ku shaqaysid oo dailigaaga ay qayb ka noqoto inta maanta baratay inta een, kalena waxaan ku bogaadinayaa fursad inay ka faa'iidaystaan Dufcadan waa dufcadii labaad ee ka aflaxdo Machadka Ilayda ee magaalada Kismaayo tan iyo markii la aasaasay.